sameynta koonfur galbeed ee ka soconaya magaalada baydhabo maxamed xasan fiqi oo ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa idaacadda risaale kaga warramay marka hore halka ay wax marayaan bismillahi raxmaan raxiim shirkaani sharxaadiisa iyo waktigiisa muddo dheer ayaa micnaha aan faahfaahinaynay wuxuuna marayaa qeybtii ugu dambeysay ee gebagabada ahayd waad og tahay in uu guddoonaya doorka leergadi guddoonkii dhexdiisana waxaa kasoo dhexbaxay oo doorasho lagu sameeyey guddiga doorashada guddiga doorashadana hadda wuxuu diyaar u yahay in maaragtay maanta ugu horreysay waxay doortay ayagana guddoomiye waxaanaan rajaynaynaa insha allahu kariim inay maanta soo bandhigeen waxay loo yaqaanay musharaxnimada dadka musharaxa noqonaya iyo shuruudaha laga rabo ayay soo bandhigeen kulli idaacada ayaad ka maqli doontaan
waa gartay shuruudahaas waxba ka ogtihiin adinka
shuruudaha ee lagu dooranaya micnaha muxuu ahaa madaxweynaha waa shuruudaha aan ku qornay dastuurka ayay ayay tixraaceen oo ahayd inuu soomaali yahay inuusan naag ajnabi qabin indhaadiisa aysan afartan sano ka yarayn inaysan maxkamad hore uga xukumin ciqaab uu geystay in dimirkiisu dhan yahay arrimaha noocaasi wax la mid ah
waa gartay ergadaas ma shaaciyeen marka xilliga doorashada ay dhacayso mar haddii guddigiina ay doorteen oo arrintaana ay soo bandhigeen
alxasil doorashada waktigeedii waa cayibeen waxaan filayaa insha allahu kariim inaad duraal ka noqdo in maalmaha soo socda ay dhici doonto doorashada
waa gartay dhanka kale madaxda ugu sarraysa dalka waxay soo saareen war-saxaafadeed loogu baaqayo in lagu hakiyo shirkaas xildhibaanadan ay muqdisho ay yimaadaan taa ma idin soo gaarta marka hore
wallahi anagu warkaasi hadal ahaan waa u maqalnay wax ofishal anaga gacanteena soo galay ma jirto laakiin haddii waxaasi ay jiraan oo madaxda ugu sarraysa dalka ay micnaha hawshii ayaga ay wadeen muddo saddex bilood ah oo madaxweynaha uu furay guddoomiyaha baarlamaanka u dib heshiisiinta ka qayb qaatay prime ministerka guddi falkab u soo magacaabay dastuurkii la qeybiyey hawshii la gebagabeeyey markii doorashada la gaarayo in madaxda dawladdu ay soo saarto go-aan noocaasa haddii uuba jiro ay run tahay waxaan filayaa mid ayaan dara inay tahay
waa gartay waa tii toddobaadkii horena prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha uu soo saaray dhegjalaqna umaadan siinin maxay tahay sababta annaga waxba ofishala ma hayno weli waxaa la sheegayo waa wax kutra kuteena ilaa hadda aan hayno warqad official loogu timid oo laleeyahay guddi farsamo haddaad tihiin howlaha noocaasa joojiya ma hayno hadday imaatana kolleyba awaamiirta dawladda fulinteeda iyo hirgelinteeda annagu amar waa qaadan karnaa haddin lasoo magacaabaa nahay laakiin hadda ergadii iyo guddigaas ayay u taallaa kollayna wax hadday wax saxa noqdaan anaga hadda uma haysaba guddoomiyaha baarlamaanka nafcaantiisa iyo prime ministerkii madaxweynaha inay isku raacsan yihiin shirkan in la hakiyo oo la joojiyo inay qabaan ma u malaynayo waxaanan saas u leeyahay waxay tahay ilaa hadda anaga warqad official ah oo na soo gaarta maadaama aysan jirin waxaan isaga qaadanay amay tahayba been abuur laga samaynayo madaxda sare dawladda ugu horreeya madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo prime ministerka saasaan bisleenahayba annaga haddaan si u fiirinay iyo isqarqabsiga siyaasadeed ee xamar ka jiro saameynteedii amuus uu lugta la soo galeen isleenahay shirka kan